xaalada sarifka haddii aan ka waramo maanta xaalada uu sarifku taagan yahay aada iyo aad ayuu wanaagsan yahay oo waxaa weeyaan waa rayd go-an oo bulshadii ay ku wada xisaabtami karayso ayaa sarifkii lagu fadhiisiyey marxalado badan waa uu soo maray bilihii ugu dambeeyey marxaladahaasoo markii hore ee xaalada sarifku ay yaro xakirneed wuxuu marayay sagaal kun iyo toddoba boqol laakiin maanta wuxuu marayaa sideed kun iyo sagaal boqol taasi ayaa caddayn ku ah in xaalada sarifku ay degan tahay marka loo eega wadamada jaarka ahna innagaaba ugu ladan waynu ognahay kenya masar inagu percentage aada u yar ayaa ku kordhay laakiinse wadamada jaarka maanta waa uu labalaaba marka loo eego masar ayaduna si lamid ah boqolkiiba toddobaatan uu kordhay marka sidaa laajligeedu alxamdulilah ayaynu taagannahay mar haddaynu nahay wadanka kenya ee somalilan maanta ugu degay inagoo wadan yaroo curdin ah oo awood dhaqaaliya awoodo badan aanan hayn haddana inaynu uga fiicnaano east africa ama wadamada jaarkeenna ah sarifkii ama sarif bararkii alxamdulilah allaynu ugu mahadnaqaynaa insha allah intaa inka badanna waynu doonaynaa inaynu sii kobcinoon sii yarayn oo shilinkiina kor loo qaado dolarkiina qiimihiisa hoos loo dhigo
marka maxay ahaayeen tallaabooyinka aad qaadeen ee lagu xakaminaya daad mid iyo laba kow iyo laba tidhaahdeen waxaa sarif bararkaasi lagaga bixi karaa oo keliya dadku inay horta lacagtooda shilinkooda aaminaan shilinka somalilan maanta waa astaanta keliyaynu leenahay lacag ahaan waa lacagteennii inaynu ayada wax ku kala iibsano inaynu ayada kiradii ku bixino inaynu ayadii waxbarashadii ku bixino inaynu isticmaalkeeda mar walibuu bato baahideeda ayaa badanaya waayo marka sarifka laga hadlayo ama shay waliba laga hadlayo waa supply and demand maxaa baahidii sarifka kashka somalilan shilin loo qabay haddii uu yaraado mar waliba shilinku waa u qiimo dhacaya marka waa in baahidii la badiyaa waa inay dadka shilinkooda aaminaan waa in shilinka isticmaalkiisii uu bataa laakiin haddii shilinka isticmaalkiisi u yaraado lacagta shilinka ay xaroonaysaa lacag waxay noqonaysaa aanan aada loo yuusi karayn sidaa laajligeedu dhowaanahan dadkeennii sidii hore ay ka duwan yihiin isticmaalka shilinka aad ayuu u batay bangi ahaanna dadaal fara badan ayaan ka galnay waayo markaynu aragnay xaaladu caqabadaha uu sababay sarif bararku oo ka mid ah qofkii maanta haddii uu marka hore isticmaali jiray milyan mushaarkiisu uu ahaa de markuu sagaal kun iyo toddoba boqol gaaray boqol dooran buu noqday laakiin marka hore wuxuu u gaari jiray boqol iyo labaatan door boqol iyo soddon door de waa maceeshadiisii iyo xaafadiisii oo ku yara filneed marka laakiin dhibaatadu dadka ay la kulmayna waxay tahay in thirty percentage ay dhacdo inay lacagtii ka dhinaato ama twenty intay noqoto inay lacagtiis isdhinto sida laajligeedu sarifkii uu xaggii maciishadii ay ku yara qaaliyoodo tan labaadna waxa weeyaan in rayd go-aan ay yeelan waayaan meheradahi markii maalin waliba ay arkaan isbebedelka sarifka ku imanaya mid waliba inuu wax u gaara u sheego mid uu ku dhufto sagaal kun iyo toddoba boqol mid uu ku dhufto sagaal kun iyo lix boqol mid uu ku dhufto sagaal kun iyo afar boqol marka waxaa dhacday in markaa qofkii qiimo ama rayd gaara ugu soo hagaaga halkii dollar uu garan waayo taasi markaa waxay sababtay in dadkii ay ku yara jahwareeraan laakiin alxamdulilah guddida sicir bararka iyo baanku markay iskaashadeen waxaa guul laga gaaray dhibaatadii jirtay insha allah waxaan jecelnahay weega soo socdana inuu hoos uga dhaco sideed kun sagaalka boqol uu halkii doolar taagan yahay uu shilinkana tayadiisii iyo qiimihiisii kor ugu kaco waa gartay waxaa jiray guddiga xakamaynta sixir bararka oo hay-ad maaliyadeed baankuna uu yahay in ay ka mid tahay qaraare iyo go-aamada lasoo saaray marka maxay ka tareen waxay ka tareen waxyaaba aada u badan tusaale ahaan waxay ahayd toddoba go-aan marka laba ka mid ah toddoba qodob laba ka mid ah haddii aan soo qaato midi waxa weeyaan isticmaalka shilinka marka go-aanku laba unbuu aada u saameyn yahay midi waxa weeyaan isticmaalka shilinka in goobihii waxbarashada ganacsatadii jaamacadihii haddii ay noqoto intiiba kirooyinkii wixii in lagu qaado shilinka somalilan marka labaa loo qaybiyay badanaa dadku dibadda wax u dalbada de badanaa dollar ay u baahdaan iyagu marka waxaa lagu beesgareeyey in dadka aanan dibadda wax uga baahnayn de iminka waxbarashadu dee lama soo dhoofiyo o lama soo dejiyay sida laajligeedu in dee shilinka somalilan macalimiintan ay mishaar ku qaataan ardaydiina shilinka lagaga qaado marka aad iyo aad waxtar fiicana yeesheen weli dadaalkeedaan ku guda jirnaa iyo dabagalkeedii taasi markaa waa waa waa waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan in raidka banka la isticmaalo raidka banku waxa weeyaan in aad loo isticmaalo oo qof waliba iminka dadkii sidii hore way ka duwan yihiin oo wayna kasoo kasoo ilbaxayaan sababtoo ah maanta ninka raidka banka raid ka duwan ugu dhuftaa badanaa waa lala murma haddii waxaa la yidhahdaa raidkani raidkii banka maaha annaguna waxaan dadaal ku samaynay horta inaanan suuqii madoobaa waxa lagu kala sirfin jiray inaan ka saarno suuqii oo raydkii saxda ahaa ee xukuumadda ay soo dejisay khaasatan banka in in la isticmaalo boqolkiiba sagaashan maanta dhowr iyo sagaashan magaaladu raydka banka isticmaasha maadaama raydka banka la isticmaalaya ina dee bulshadii markaa way la qabsadeen markaa qof wax ka badan ugu dhufan kara hadda ma jiro ayagaaba odhanaya wanagada raydkani banka ma aha kii banka markaa sidaa hadday kusii socoto innagana waxaan jecelnahay maalinba maalin ka dambaysa inaan hoos u dhigno